guddiga culummada ee gacanta ku haya dhismaha masjidka alnuur ee magaalada afmadow ayaa bulshada muslimiinta ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka dhismaha masjidka oo maraya heer bilow ayaa la rajeynayaa in loo dhiso qaab casriya kaasoo muhiim u ah bulshada afmadow qaar ka mida guddiga culummada ee gacanta ku haya dhismaha masjidka alnuur ayaa walaalaha muslimiinta ka codsaday in laga qayb qaato dhismihiisa waxaan joognaa masaajid ku yaala degmada afmadow saad arkaysaan dhismo xoog leh uu ka socdo aas-aaskiisii hadda la marayo waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah meel walbo joogaanba daafaha caalamka inta muuqaalkeenna arkayso masaajidka waxay ku darsani karaanoo tabarruca inay ku soo darsadaan cid walbana waxay horumarsatay leedahay cid kasta waxay ku darsato kuma khasaarayso qofka mu'minka camalkiisa ilaahay ma dayaco qofkaa marka wuxuu ku darsado isaga ayaa helayaa isagay waxtar u tahay innaga gaarsiin unbay naga tahay walaalayaalow beedka ilaahay lagu magacaabay baytullaahiga ah ee la dhisayo qof walba waxaad ku soo darsani karto ku soo darso oo ku yaalla degmada afmadow shaqadiisu way socotaa dadweynaha way ka shaqaynayaan xooggooda ay sadaqaysanayaan caqligooda ay sadaqaynayaan qof walba wixii uu awoodo ayuu maaragtay qabanayaa waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta meel kasta oo ay joogaan aan ka codsanaynaa inay beedkaas dhisitaankiisa nagala qayb qaataan oo ay naga caawiyaan iyagana ilaahay subxaana wa tacaala ajirkooda uu ballaadhiyo oo badiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii masjid dhisaa oo ilaahay dartii u dhisaa ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu guri oga dhisayaa
aasaaskii baa hadda la shubayaa dadku waxay ka qayb qaadanayaan xooggooda xooggooday kaga qayb qaadanayaan caqligooda iyo dhaqaalahoodaba marka walaalayaal jazaakum allahu khayr baraarujiin fara badan waxaad og tihiin weye walaalayaal uma baahna ninka masaajid ilaahay dartii u dhisa guribaa ilaahay jalla wacalaa jannada uga dhisaa dhismaha masjidkan ayaa muhiim u ah bulshada magaalada afmadow kaasoo ka qayb qaadan doono dardargelinta diinta islaamka